imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee cibraaniyada meeshii quduuska ahayd oo hore waxay ka dhigan tahay tan cusub xataa ahdigii hore wuxuu lahaa qaynuunno ku saabsan caabudid iyo meel quduus ah ee dunida tan waayo waxaa la dhisay taambuug intii hore waxaa ku jiray laambadaha isku yiil iyo miiska iyo kibista tusniinta oo waxaa la odhan jiray meeshii quduuska ahayd daaha labaad shishadiisa waxaa ku jiray taambuuggii la odhan jiray quduuskii quduusyada isagoo leh girgire dahab ah oo foox lagu shido iyo sanduuqii ahdiga oo kolligiis dahab lagu dahaaray dhexdiisana waxaa ku jiray weel dahab ah oo maannadii ku jirto iyo ushii haaruun oo magooshay iyo looxyadii ahdiga dushiisana karobiintii ammaanta oo hadhaynaya daboolka kafaara gudka waxyaalahaas oo aanan hadda goonnigoonni uga hadli karin haddaba waxyaalahan oo sidaas loo diyaariyey wadaaddadu waxay had iyo goor galaan taambuugga koowaad iyagoo shuqulka dhammaynaya laakiin kan labaad waxaa sannadiiba mar gala wadaadka sare oo keliya isagoo aan dhiig la'aan gelaynin oo dhiiggaas wuxuu u bixiyaa naftiisa iyo dembiyada dadku aqoonla'aanta ku sameeyo ruuxa quduuska ahu wuxuu tilmaamaa inaan jidhkii quduuskii quduusyada weli la muujin inta taambuugga hore weli taagan yahay tani wakhtiga la joogo waa masaal sida loo bixiyo hadiyado iyo allabaryo kuwaas oo aan kaamil ka dhigi karin caabudaha niyaddiisa iyagoo ku saabsan cuntooyin iyo cabitin iyo mayrmayrid kala duwan oo ah amarrada jidhka oo keliya oo la dejiyey ilaa wakhtiga hagaajinta isbixinta ciise masiix xoog wax nadiifiya ayay leedahay masiixu wuxuu yimid isagoo ah wadaadka sare ee waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona taambuuggii wadaadnimadiisu wuxuu ahaa ku ka weyn oo ka kaamilsan oo aan gacmo lagu samayn kaasu waxa weeyaan mid aan abuuristan ka iman mar buu wada galay meeshii quduuska ahayd isagoo aan orgiyo iyo weylal dhiiggoodii wadin laakiin wuxuu waday dhiiggiisa sidaasuu furasho weligeed ah inoogu helay waayo haddii orgiyo iyo debiyo dhiiggooda iyo qaalin dambaskeeda lagu rusheeyo kuwa nijaasoobay ay quduuska ka dhigaan in jidhka la nadiifiyo intee ka badan ayuu dhiigga masiix kan ruuxa weligiis ah isugu bixiyey ilaah isagoo aan eed lahayn niyaddiinna ka nadiifin kara shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool oo sidaas daraaddeed isagu waa dhexdhexaadiyaha ahdiga cusub in kuwii loo yeedhay ay helaan dhaxalka weligiis ah oo la ballanqaaday waayo dhimashadu waxay u noqotay ka madax furashada xadgudubyada lagu sameeyey ahdigii hore waayo meeshii dardaaran jiro waa lagama maarmaan inuu kii dardaarmay dhinto waayo dardaaranka waa la fuliyaa meeshii dhimasho jirto maxaa yeelay waxba ma taro intii kii dardaarmay nool yahay haddaba xataa ahdigii hore laguma gelin dhiig la'aan waayo markii muuse amar kasta kula hadlay dadka oo dhan sida sharcigu leeyahay wuxuu qaaday dhiiggii weylalka iyo orgiyada iyo biyo iyo dhogor guduudan iyo geed hosob la yidhaahdo oo wuxuu ku rusheeyey kitaabka qudhiisa iyo dadka oo dhanba isagoo leh kanu waa dhiiggii ahdiga oo ilaah idinku amray sidaas oo kalena taambuugga iyo weelasha lagu adeego oo dhan ayuu ku rusheeyey dhiiggii inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay oo dhiigdaadin la'aan dembidhaaf ma jiro isbixinta ciise masiix waa goonni haddaba lagama maarmaan bay ahayd in uu ekaanta waxyaalaha jannooyinka ku jira kuwan lagu nadiifiyo laakiin waxyaalaha jannada qudhooda waa in lagu nadiifiyo allabaryo kuwan ka wanaagsan masiixu ma uu gelin meel quduus ah oo gacmo lagu sameeyey oo u eg tan runta ah laakiin wuxuu galay jannada qudheeda inuu hadda ilaah hortiisa inooga muuqdo weliba uma uu gelin inuu marar badan isbixiyo sida wadaadka sare meesha quduuska ah sannad walba ula galo dhiig uusan lahayn haddii kale lagama maarmaan bay ahayd inuu marar badan xanuunsado tan iyo aasaaskii dunida laakiin haatan oo dhammaadkii wakhtiga ah isaga mar keliya ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabbi'iyo allabarigiisa waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taas dabadeedna la xukumo sidaas oo kalena masiix isagoo mar loo bixiyey inuu qaado dembiyada kuwa badan ayuu dembi la'aan mar labaad badbaadin ugu muuqan doonaa kuwa isaga sugaya